أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر الكوفي عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi nadri kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda bni cabbaas cabdullahi bni cabbaas agtiisaan fadhiyey fa jacala wuxuu guda galay cabdullaahi bni cabbaas yuftii inuu dadka u jawaabo walaa yaquulu mana dhehaynin cabdullaahi bni cabbaas qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi saas ma dhehaynin sala allahu alay wasalam bimacnaa fatwo wuxuu bixinayey uusan adiladeeda sheegaynin adilada iyo masaadirta iyo meesha uu fatwadaas ka soo qaatay axaadiistii nabiga uma tiirinaynin sala allahu calayh wasalama fatwadiisa xataa sa'alahu rajulun ilaa nin uu su'aalay markaas cabdullahi bni cabbaas faqaala ninkii wuxuu yidhi innii rajulun ninaan ahay ninkaasoo usawiru innii rajulun nin ayaan ahay usawiru waxaan sawiraa haadihi tan taasoo asuwara ee sawirada ah faqaala lahu ninkaas ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi odno soo dhowaaw fadana rajulu ninkii waa soo dhowaaday faqaala ibnu cabaasin cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul man sawara suuratan fi dunyaa suurad qofkii ku sawira adduunyada dhexdeeda kullifa shakhsigaas waxaa lagu kallifaa an yanfukha fiiha ruuxa suuraddaas dhexdeeda inuu ruux ku afuufo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lagu kallifaa inuu ruux ku afuufo suuraddaas walaysa binaafikhin mid afuufi karana ma aha oo awood uma lahaa inuu ruux ku soo afuufo culimmada usuuliyiinta waxay yidhaahaan xadiiskan waxaa loo deliishaa inay bannaan yahay min baabi takliifi bilmuxaal wax qofka mustaxiil camal ah in lagu kallifi karo oo ilaahay uu ku mashaqayn karo oo lagu kallifi karo wax muxaal ah maxaa yeeley qof bini aadam ah inuu suurad uu abuuro oo naf uu ku abuuro oo naf ay noqoto waa muxaal waa mustaxiil marka waa min baabi الtakliifi bاlmuxaal qaala الimaam mslim raximah اllahu tacaala xadaثana abu غasaan الmismaci min baabi الnisbati ilى jadihi moxamed bn اlmuhanى qaala xadaثana mucaad bn hishaam qaala xadaثana abi hishaam distiwaay can qataadata can الnadr bni anas qataada ibn dicaam saduusi adariir اlkuufi can الnadr bni anasi ana rajula ataa ibna cabaas fadakara qataada wuxuu sheegay can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ka sheegay bimidli xadiiskii saciid uu sheegay oo kale ayuu sheegay qaala imaam muslim raximah اllahu tacaala xadaثana abu bakr bn abi shaybata wmaxamed bn cabdilaahi bni numayr wa abu kurayb wa alfaaduhum mutaqaariba qaluu xadaثana ibnu fudayl moxamed bnu fudayl can cumara cumarat bn اlqacqac can abi zurcata alkuufi qaala abu zurca wuxuu yidhi dakhaltu maca abi hurayra abu hureyre micigiisa waxaan la galay fii daari marwaana marwaan gurigiisii ayaan galnay anigay abu hurayra kaana amiira almadiinati almunawara fii cahdi mucaawiya xilligii sayidina mucaawiya uu marwaan markaas wuxuu ahaan jiray magaalada madiina almunawara oo amiirka ahaan jiray fa ra'aa abu hureyra wuxuu ku arkay fiiha daartii ninkaas madaxda ahaa gurigiisii wuxuu ku arkay tasaawira sawirruu ku arkay faqaala markaasuu wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuula اllahi salى اllahu wasalam wbaaraka calayh yaquulu qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux yaa ka dulmi badan ruuxaasoo dahaba tegey ruuxaasoo yakhluqu abuuraya khalqan abuuris abuuristaasoo ka khalqii aniga abuuristayda la mid ah falyakhluquu daratan dhuuracase bal ha abuuraan ha isku dayaan bimacnaa liyuxaawiluu an yakhluquu dara muxaawalaha sameeyaanoo ha isku dayaan bal dhuuracaso inay abuuraan ow liyakhluquu xabatan ama xabad dhulka ka soo dhalanaysa xataa ha abuuraan ow liyakhluquu shaciira xabad shaciira ah ee qamadi ah xataa bal ha abuuraanoo wax uun muxaawalaha ha sameeyaan waa min baabi alistikfaaf waalistihzaa'i bilmusawir fududaysi iyo asagaa lagu kajami waa lagu kajami isagiyaa lagu kajami muxuu abuuri karaa wuxuu abuuri karo ma lahan qaala alimaam muslim raximah اllahu tacaala waxadaanii isla xadiiska saabiqa zuhayr bnu xarbin abu khaytama annasaa'i qaala xadaanaa jariir jariir ibni cabdilxamiid isnaadka taanigiisuu dhacay can cumaarata saabiq fi lisnaad can abi zurcata saabiq fi lisnaadi qaala dakhaltu ana wa abu hurayra daaran guri ayaan galnay daartaasoo tubnaa bilmadiina fi lmadiina magaalada madiine dhexdeeda lagu dhisay daartaasoo lisaciidin u sugnaaday waa saciid ibnu alcaas isaga iyo marwaankii hadda aanu soo maraynay ayaa magaalada madiine ku kaltami jiray marna waxaa madax ka ahaan jiray marwaan marna waxaa madax ka ahaan jiray magaalada madiina almunawara saciid ibn alcaas waa fii cahdi mucaawiyata ibn abi sufyaan daartaasoo tubnaa la dhisaayo bilmadiina fi lmadiina lisaciidin loo dhisaayo dheh ama ka sifee daarta daartaasoo lisaciidin saciid ibn alcaas u sugnaatay ow amase limarwaana riwaayadana waa riwaayo shaki uu ku jiro oo raawigu uu shakiyo daarta inuu iska lahaa saciid ama marwaan inuu guriga uu iska lahaa walidaalika xaafidka wuxuu leeyahay raximahu اllahu tacaala fatxiga uu ku leeyahay wariwaayatu اljaazimatu owlaa riwaayada jasmise waa riwaayadii hore riwaayadaasaa habboon uu leeyahay alriwaayatu aljaazima owlaa maxaa l riwaayadan shakiya ku jira tubnaa bilmadiinati lisaciidin ow limarwaana qaala abu zurca wuxuu yidhi fara'aa abu hurayra wuxuu arkay musawiran nin wax sawiraaya musawirkaasoo yusawiru fi daari gurigii dhexdiisii wax ku sawiraaya faqaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam bimilihi wuxuu noo sheegay mili jariiraa noo sheegaya jariir ibnu fudayl ibnu fudayl xadiiskiisii oo kaleu noo sheegay walam yadkur laakiin jariir ma sheegin ow liyakhluquu shaciira intaas jariir isagu riwaayadiisa kuma derin qaala alimaam muslim raximahu اllahu tacaala xadaanaa abubakr bn abi shaybata qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad اlkuufiy can sulaymaan ibni bilaal almadani can suhayl can abiih suhayl ibni abi saalix abuhuna waa abu saalix ahbatu naasi liaxaadiisi abi hurayra can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu wslm wbaaraka calayhi laa tadkhulu اlmalaa'ikatu beyta fiihi tamaahiil aw tasaawiir malaa'igtu ma gasho qaala alimaam muslim raximah اllahu tacaala baabu karaahati اlkelbi wاljarasi fi الsafar haadaa midkani baabu karaahati اlkelbi eygii iyo waljarasi gambaleelkii karaahiyadoodii ayuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisana lagu kahanaayo eygaas iyo gambaleelka inuu safarka uu la saaxibo dadka musaafiriinta ee rufaqada ah imaam muslim raximah llahu tacaala baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa labadaas mas'alo inay karaahiyo yihiin ee nebigu uu nahiyey sala allahu calayhi wasalam xilliga safarka in jaras la qaato iyo eeyaha in musaaxabo lala sameeyo safarkii ay kugula saaxibo ey قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل البصري قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة ملائكة لما صاحبت رفقة رفيقيال رفقة فيها رفقة دحدة كلب أي أكسغن ولا جرس قنبلين أكسغن يهي rufqadaas malaa'igtu lama saaxiibto malaa'igta muraadka laga leeyahay waa malaa'ikatu araxmati waalistikfaari waatabriik malaa'igta raxmada istikfaarta waddo qofka markay la saaxiib noqdaan dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya malaa'ikatu tabriik malaa'igta barakada xambaarsan kuwaas weeye kuwa sidii casharkii shalay aanu ku soo qaadannay weeyo markaa rufaqadaas musaafiriinta ah malaa'igtaasi maba la saaxiibayaan hadday ey wataan eyay matalan wateen oo safarkoodii kula saaxiibaan jaraskan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa wax geela qoorta loo suraayo oo sidii gambaleelka oo kale u dhawaaqaya sidii gambaleelka kale u dhawaaqaya marka sababta loo nahiyey culimmadu asbaab fara badan ayay ku sheegaan imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala wuxuu leeyahay ama fiqhu اlxadiisi fafiihi karaahatu istixbaabi اlkelbi wاljarasi fi اlasfaar wa ana almalaa'ikata laa tasxabu rufqatan fiiha axaduhumaa wاlmuraadu biاlmalaa'ikati malaa'ikaة الraxmati wاlistikfaar lalxafada kuwii xafadada ahaayoo acmaasha qoraayay loolama jeedo waqad sabaqa bayaanu hada qariiba wa sabaqa bayaanu اlxikmati fi mujaanabati اlmalaa'ikati beytan fiihi kelb wa ama aljaras faqiila sababu munaafarati اlmalaa'ikati lahu sababtay uga didayso malaa'igta waxaa weeye annahu shabiih biاnnawaaqiis naaquuska yahuudda ay garaaci jirtay kaasuu shabihi ow liannahu min almacaaliiqi almanhiyi canha waxyaalaha qoorta loo suraayo oo la nahiyey ayuu ka mid yahay waqiila waxaa la yidhi sababuhu waa karaahatu sawtihaa codkeeday malaa'igtu dhibsanee codka jaraska wa tu-ayidu taas waxaa ayidaysa oo xoojinaysa riwaayatu masaamiiri shaytaan oo riwaayo noo soo socota oo jarasku waa mizmaar min mazaamiir الshayطaan وhada اladي dakarnaahu min karaahaة الjarasi calى اlإطlaaq huwa madhabuna wamadhabu malik waaakhariin in la iska idlaaqo wahiya karaahadaasina waa karaahaة tanziih وqaala jamacaة min mutaqadimi culamaaءi الsham yukrahu اljarasu alkabiiru duuna الsagiiri way kala qaadeen oo kabiirkii iyo sagiirkii ayay u kala qaadeen marka hadda culimmada jumhuurtoodu waxay leeyihiin jaraskan oo geela loo xiraayo wuxuu khaas ku yahay xilliga safarka karaahiyadiisu ama itikhaadu اljarasi fi اlxadar lilxaaja fahuwa jaa'izu bilaa karaaha jaraska xadarka maalan geela waad aragteen hadda waxaa loo xiraa baashan magaceed muxuu ahaa koor sooma ahayn kooraa loo xiraa waa xaajaa keenayso geelu hadduu lumo iyo haddii maaragtaahay geelayda dadka geela si fiican u yaqaana geela koortiisa way kala yaqaanin waa kala yaqaanin koorta codkeeda oo u xisaaban yahay marka xilliga safarka unbay karaahiyadani khaas ku tahay ama itikhaadu ljarasi fi lxadar lilxaaja فهو جائز بلا كراهة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد خاء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيد بهذا الإسناد النوشيغن ساقا بهذا الإسناد لبدا الشيخ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون مشايخ وحي رجيدان إسماعيل بن جعفر عن العلاء علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أبيه سيساقون حديث كوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال الجرس مزامير الشيطان ورواية إمام نوي شيغيو ده هي وحي أيده cillada malaa'igtu ay uga didayaan jaraskaas inay tahay codkiisay dhibsanayaan maxaa yeele nabigaa ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam jaraskaas gambaleelkaas safarka lala saaxiibsanaayo waa masaamiiru shaydaan mismaar min masaamiiri shaydaan waa cod codadkii shaydaanka ka mid a shaydaankaa jecel marka wixii shaydaanku uu jecel yahana malaa'igtu way necb yihiin shaydaanku waxa uu jecel yahay malaa'igtu way necb yihiin marka riwaayadana waxay ayidi sababta karaahiyadu inay tahay codkiisa codkiisa inay tahayba baabu karaahati qilaadati اlwatari fii raqabati اlbaciir haadaa midkani baabu karaahati qilaadati اlwatar boqonkii qaansada qaansadaas boqonkeeda waa xarigii xarigaas qoor u xidhidiisa karaahiyadeedu u baab yahay fii raqabati اlbaciiri neefka geela luquntiisa loogu qoor xidho watarkii qaansada baabkan imaam muslim raximah اllahu tacaala wuxuu ku soo aroorin doonaa axaadiistii uu ku nahiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam qaansada xarigeedaa la yidhaha watar qaansadaa xarigeeda inta laga soo furo neefka geelaa qoortiisa loogu xiro waa nahiyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam waa karaahiyo sababta marka lagu nahiyey oo rasuulku u diidan yahay sala allahu alayh wasalam waxay ahayd jaahiliyada taqaaliiddoodii iyo dhaqankoodii iyo acraaftooda horaa wuxuu ahaan jiray waxay dhihi jireen qaansada khusuusiya ku jirta qaansada xariggeeda khusuusiya ku jirta oo geela haddii loo xiro iluma taabanayso ishay naga difaaci marka waxaas jaahiliyadu ay aaminsanaan jireen qofkii muslimkaa inuu aamino taasaa la diidan yahay oo qaansadaas uu yidhaha khusuusiya ku jirto ishiyay difaaci waa karaahiyo قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس الأسبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي بكر المدني وقاضي المدينة عن عباد بن تميم المدني أن أبا بشير الأنساري أخبره أنه أبا بشير كان كان أبو بشير وأها مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في بعض أصفاره rasuulka safaradiisa qayb ka mid ahuu rasuulka la socday sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi saxaabigaas abaabashiir fa arsala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulan uu diray qaala cabdullaahi bni abi bakar wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu midkaas la diray annahu cabaad annahu cabaad xasibtu waxaan u malaynaa annahu cabaad qaala inuu yidhi wannaasu dadkuna fii mabiitihim makaanuhoyaadkoodii ku sugnaayeen qof walba meeshuu seexday ayuu markaa joogay markaasuu wuxuu yidhi laa yabqayanna fii raqabati rasuulkiyaa dhahaya oo nabigu diray oo yidhi hadalkaa naadi oo dadka u sheeg laa yabqayanna fii raqabati baciirin qilaadatun min watar ow qilaadatun ilaa qudicat saas naadiyu yidhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam wixiiba neef geelow qilaadadaas oo watarku u xidhan yahay hala jarjaru yidhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam mukhaalafo lagu samaynayo dhaqankii iyo taqaaliidii iyo acraaftii jaahiliyada ayaa la khilaafi waxay aaminsanaa jireen laa yabqayanna yuusan ku baaqi noqon oo yuusan ku baaqi noqonin fii raqabati baciirin neef geela qoortiisa qilaadatun qoorxidhid qoorxidhiddaasoo min watarin boqonkii qaansada ah ama xariggii qaansada ow qilaadatun ama qoorxidhid yaysan ku baaqi noqonin ilaa haddayba baaqi noqoto qudicad hala jaro waa la goynaa hala gooyo rasuulku sala allahu wasalam baaraka caleyh qaala maalik wuxuu yidhi maalik asaabiq fi lisnaad waa imaamu daari ilhijra raximah llahu tacaala imaamkii weynaay uraa daalika nahyigaas aniga waxay ila tahay on u malaynaa u yidhi min alcayn inay tahay min dafci alcayn sababta loo nahyinayo waxa weye jaahiliyada waxay dhihi jireen ishaan isaga difaacayna isha ayaan isaga difaacayna qaala alimaam muslim raximah اllahu tacaala baabu nahyi can darbi alxayawaani fii wajhihi wa wasmihi fiihi haadaa midkani baabunahyi iska nahyintu u baab yahay can darbi alxayawaani xayawaanka garaaciddiisii layska nahyiyo fii wajhihi xayawaanka wejigiisa laga garaaco wa wasmihi xayawaanka calaamayntiisana layska nahiyey fiihi wejiga dhexdiisana laga calaameeyo xayawaanka wax xayawaanahoo nafleyba ah baabkan wuxuu uga hadli doonaa imaam muslim raximah اllahu tacaala inuu nahiyey oo u reebay rasuulku salى اllahu عalayh wasalam in wejiga laga garaaco ama wejiga laga calaameeyo waa xaaraam nabigaa xarimay salى اllahu wasalam wbaaraka calayh xayawaankii ama bini aadam ha noqdo ama xayawaanaadka kale malayacqilkaa ha noqdo dameer ha noqdo wuxuu doona ha noqdo lacnadaa ku soo aroortay sida axaadiis hadda noo imaan doonta قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر الكوفي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والنهي رسول صلى الله عليه وسلم وجه إن حيوان نولاء لقى قراعه وعن الوسم نوان نهي رسول صلى الله عليه وسلم في الوجه العلامي حيوان إن وجه لقى علامي صمد الله قد لقنا وأن نهي رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج الأعور حا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا محمد بن أبي بكر كلاهما عن ابن جريج قال ابن جريج حوير أخبرني أبو الزبير أنه أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث علي بن مسر وكله أي متابعين أيان لبدا الشيخ ساقا بمثله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن الشبيب النيسابوري قال حدثنا الحسن بن أعين من باب النسبة إلى جدي حسن بن محمد بن الأعين قال حدثنا معقل ولقد لبضا اسكحي جرين شيخ حدثنا معقل معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار رسولك الله دمير الصومري دمير كاسو قد أصيب في وجهي وجهي سلقى على مديي فقال وحو رسولك الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وصمه kii calaameeyey dameerkan ilaahay lacnadiisa allah ku rido yiri lacnada ilaahay allah ku rido rasuulka sala allahu alay wasalam قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب علماء مصاري هذا ما أنت يزيد بن أبي حبيب سقنا مصري أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة ناعم أبا عبد الله مولى أم سلمة وإمام ثقة مصري أه walaysa lahu fi saxiixi ilaa xadiiثaani laba xadiis bisuu kitaabka dhanba uu ku leeyahay ayaa xadaahu naacimkaasaa sheekhii horeo yasiid isaguna usii sheegay annahu naacimku samica inuu maqlay ibna cabaas yaquulu wara'aa rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu arkay salى اllahu عalيه wasalam ximaaran dameer dameerkaasoo mawsuuma alwejhi wejiga laga calaamadeeyey faankara dalika alwasma fi اlwejhi calaamada wejiga ku taalla waa inkiray rasuulka ale salى اllahu عalيه wasalam qaala cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi fawallaahi laa asimuhu ilaa fii aqsaa shay wallaahi laa aqsimuhu anugu ma calaamaynayo yidhi dameerka dameerka aan leeyahay ma calaamaynayo ilaa fii aqsaa shayin shay midka ugu fogaanshaha badan inaan ka calaameeyo maahane min alwajhi ka fogaansho badan maadaama nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam qofkii xayawaan wejiga ka calaameeya meesha wejiga uga fogaanshaha badan ayaan xayawaankayga ka calaamaynu yidhi cabdullahi bni cabaas faamara wuxuu amray cabdullaahi bni cabaas biximaarin dameeruu amray dameerkaasoo lahu cabdullaahi bni cabaas u sugnaaday fakuwiya dameerkii waxaa laga gubay fii jaaciratayhi labadiisa simood labada simaha meesha oo weliba saynta ku dhow halkaasuu ka calaameeyey cabdullahi bin cabaas dameerkiisii hadde waa kii ballan qaadayo meesha wejiga uga fogaanshaha badan waa halkaas moogta wejiga meesha uga fogaanshaha badan halkaas wey halkaasuu cabdullahi bin cabaas uu ka gubo ka calaameeyey فهو عبد الله بن عباس أول من كوى الجاعرتين لبدا سمود روح قبة وحيوان كعلامة يسمها أسقى أقوه الرجال عبد الله بن عباس قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وبدنه في نعم الزكاة والجزية هذا مثل باب جواز واسم الحيوان حيوان كعلامين تيسا بنانا شدد أبابيه xayawaankaasoo hayri aadamiyi aadami aan ahayn fii hayri lwejhi laga calaamayn karo ay bannaanta wejigiiyaa la diiday oo lacnadu ay ku soo aroortay inta kale in laga calaamayn karo hadduusan xayawaanku bini aadam ahayn wa badanihi jirhkiisa laga calaamayn karo xayawaankii fii nacami zakaati zakada xoolaheedana la calaamayn karo waljizyati jizyada xoolaheedana la calaamayn karo baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa imaam muslim raximah اllahu tacaala xayawaanka in la calaameeyo wejiga meelaan ahayn in laga calaameeyo inay bannaan tahay laakiin waxaa shardi ah bini aadam inuusan ahayn waxaa la calaamayn karaa maalan zakadii geelii laga soo aruuriyey oo kale jizyadii xoolihii laga soo aruuriyey oo kale oo la calaamayn kara lakiin qof bini aadam ah qof bini aadam ah lama calaamayn karo weji ha noqdo ama wejiga hayrkiisba ha noqdo bini aadam lama calaameyn karo waxyaalaha ajaa'ibtale waxaa ka mid a dhulkaas suudaan gaar ahaan koonfurtiisa waxaa jira qabaa'ilka gaaladee dega waa is wada calaameeyaan kulli qabiil walba sumad gaaruhu leeyahy cunugu markuu dhasho ama cankaa laga jeexaa ama wejigaana dhowr meelood laga dilaacinaa afar ilaa shan meelood ama waxay bixinayaan ilkahan hoose afarta uga hooseysa ay fagsiinayaan markaasaad waxaad la yaabay qaarkood way soo islaamaan markay qaarkood soo islaamaan jaamacadihii wax ka dhigaan waxbay bartaan ninkii waxaa ku soo hor istaagaya wejigiisa aad la yaabayso wax xariiqtimo ku yaalla loo sameeyo sidii xoolihii loo kala sumadsan jiray qabaa'ilku waxay u leeyihiin qofku markuu dhasho waa la kala sumadsanaya wiil ha noqdo gabar ha noqdo waa isla mid sumadaa loo yeeday waa caadaadkooda ka iskhilaafsan qaar ilkahay bixinayaan hoose qaar wejigaasay ilaa shan lix meelood ay deliitimo uga samaynayan ka dildilaacinayaan qaar cankan ay dilaacinayaan qoloba sidaad ku ark qaar madaxii aad arki madaxiio la dildilaacinayo aad ku ark قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي البصري عن ابن عون ابن عون مر بهدي عبد الله بن عون عن محمد عن أنس محمد بن سيرين عن أنس قال وحور أنس lamaa waladad umu sulaym markay dhashay qaalat lii waxay igu tiri umu sulaym yaa anasu anasow undur haadaa kan fiiri kaasoo algulaama wiilkaa falaa yusiibanna shay-an wax yuusan asiibin wiilkani afka yaan wax loo gelinin xataa taqduwa bihi wiilkan ilaa aad kula ka lahdo ila nebiyi sala allahu wasalam baaraka calayhi yuxaniku xaal uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu u barakaynaayo wiilkaas oo dhan xanaga yaxna wuxuu u marinaayo riiqdiisa shariifada ah uu u barakaynayo rasuulku sala allahu alayh wasalam dhanxanaga iyo afka wuxu marinayo rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala anas wuxuu yidhi faqadowtu waan ka lahay faidan huwa rasuulku sala allahu alayh wasalam fi lxaa'idi beertiiba ku dhex jira beeruba ku dhex jira rasuulku sala allahu alayh wasalam wa calayhi rasuulka dushiisana sala allahu alayh wasalama khamiisatun maro ayaa ahaatay maradaasoo xuwaytiyatun qabiilada xuwayti la yidhaha loo nisbeeyo nusakha waa isku khilaafaan meeshan jawniya kuwaa qora jima idinku saasuu idin qoran miya jiinka ma kordhiga mise waa guday markaas jaw haa idin qoran kordhiga miya jawniya waa nisbatun ilaa sawaad markaas waa khamiisa jawniya madow loo nisbeeyey maro madow haddii annaga nusqadeenna la qabto xuwaytiyana waa nisbatun ilaa mawdic ama nisbatun ilaa qabiila walashharu annahu nisbatun ilaa qabiila sida mashhuurkaana nisba qabiila haddii xa'da la akriyo xuwaytiya maradaasaa marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam u saarnayd وهو رسولكنا صلى الله عليه وسلم يصيم وحو علامين أي مركز الظهر قيلي المراد بالظهر هنا الإبل قيل اللو لجهده قيلي علامين أي الذي قيل سيقدم عليه رسولك أسوق عليه صلى الله عليه وسلم في الفتح في عهد الفتح حلق الفتح فرشد مكة قيلي أسوق عليه رسولك صلى الله عليه وسلم ayuu calaamaynayay rasuulku sala allahu alay wasalam xadiiskaasi marka wuxuu deliil u yahay xayawaanka in la calaamayn karo oo bini aadamka aan ahayn قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد هشام بن زيد بن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاديسي وكاب السنة قال وحوير هشام سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث أن أمه أنس هو يدي حين ولدت مركز شيء انطلقوا بالسبيل صغيرك وحي ولا تجين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكوا حال بركينا يرسلك صلى الله عليه وسلم عرور كاس qaala wuxuu yidhi anas ibnu maalik faydan wakhtigaas annabiyu sala allahu alayh wasalam fii mirbadin xero ayuuba ku sugan yahay xero geela yasimu wuxuu calaamaynayay hanaman ariyuu calaamaynayay rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala shucbatu wa akharu cilmi cilmigayga kan ugu badani wuxuu yahay annahu hishaam qaala inuu yidhi fii aadaaniha dheguhu ka calaamaynayay rasuulku sala allahu alayh wasalam ariga dhegtiisa dhegtaasuu calaamaynayay rasuulku sala allahu alayh wasalam قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد شيخ شيخ مرهد النغلي وقضان عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد السابق في الإسناد قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يصم غنما قال شعبة وحوير أحسبه هشام حنم علينا قال في آذانها دقوه على مين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني إسلا حديثك السابق يحيى بن حبيب البصري قال حدثنا خالد بن الحارث البصري قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة حديثك كقادين بهذا الإسناد ينوشى شعبة مثله مثل حديث ابن عون قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الشيخ مالك بن قنجري هذا هو كقاد أنس بن مالك إمام مالك شيخ يسوي كم مشايخ يسوي كم ديها إسحاق إن بدنا وصام مرنا إمام مالك وكقاد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت في يد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه almiisama aalatu calaamayn ayaan ku arkay aaladda xoolaha lagu calaamayo isagoo haya waa asalkiisu wuxuu ahaa miwsam miwsam oo miimta waxaa ku xigay waaw saakina waawdii saakinada maadaama bacda kasratin ay dhacday faqulibad yaan walwaawu in yuskan wamaa qablunkasar faqalbuhaa yaan faqalbuhaa yaan ka miisaan ishtahr ra'aytu fii yaddi nebiy waxaan ku arkay sala allahu calayh wasalam almiisama aalatu calaamayn walxaal huwa rasuulkuna sala allahu calayh wasalam yasima uu calaamaynaayo ibila sadaqati ibila zakaadaa loola jeeda zakadii geeladii uu calaamaynaya rasuulku sala allahu calayh wasalam qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala baabu karaahati alqazaci haadaa midkani baabu karaahati alqazaci dhinac xiirkii dhinac xiirkii karaahiyadiisa u baabya oo tintii cadaalad aan loo wada samayno qasac lagu sameeyo meelna laga xiiro meelna laga tago tintii meelna in laga xiiro meelna laga tago axaadiistii uu ku nahiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximah allahu tacaala qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala xadaanii zuhayr ibni xarbin abu khaytam anasaa'i qaala xadaanii yaxya yacni ibna saciid yaxya ibna saciid can cubaydillaahi alcumari qaala akhbaranii cumaru bnu naafic naafici ayaa wiilkiisii weyaan soo mari jirnay in badan cumar bnu naafic almadani walaysa lahu fi saxiixi ilaa xadiiثaani laba xadiisuu kitaabka ku leeyahay can abiihi abihiisoo naaficu ka qaaday can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wasalam nahaa can اlqazac dhinac xiirkii rasuulku salى اllahu عalيh wasalam wuu nahiyey qayb madaxa ka mida in la xiiro qaybtii kalena la daayo qaala cumar wuxuu yidhi qultu linaafic waxaan ku yidhi wama اlqazac maxayt qaala naafi wuxuu yidhi yuxlaqu bacdu ra'si sabiil sagiirka madaxiisa qayb ka mida la xiiraa wayutraku bacdun qaybna waa laga tegaa saasuu ku fasiray qazaca marka karaahiyo wey qazacaas sababta loo nahiyey oo rasuulku uu diiday sala allahu calayh wasalam qaala alculamaa waxay yidhaaheen waalxikmatu fii karaahatihi xikmada karaahiyada qazaca ku jirta annahu tashwiih lilkhalq waa foolxumayn suuraddii ilaahay qofka uu abuuro quruxda badnayd ayuu fool xumayna tashwiih wey haddana waaba ku xaragoodanba quruxay u maleeyaan ilaa mar haddii qofku amraad nafsiya ay ku dhacdo oo maradulqalbi uu ku dhaco yara almunkara macruufan walmacruufa munkaran wixii qurxoonaana wuxuu arkaa foolxumo wixii foolxumaana quruxuu u arkaa maradaa ku dhacay maradulqalbiyaa ku dhacay marka waxyaalihii toosnaayoo dhan shaydaanku wuxuu u tusaa inay foolxun yihiin wixii foolxumaana in lagu xaragoonayo walxooyinuu shaydaanku u tusa والحكمة في كراهة أنه تشويه للخلق وقيل وحا ليري لأنه أذى الشر والشطارة ياشا نسخة خلطة دعي كل لأنه زي كربني زي وحي قرآن مجرى ها زي من قرآن زي كواسا صحة نسخوين كاس زي محكو حجي مركز يا ما ما كاسو سو نضم متك هروا متكن شيغين اسكو ميد انا مركز وقيل هذا هروا متكن مرين وقيل لأنه أذى الشر يوري لأنه زي زي ذوي الشر ينكربنا dadka sharta u saaxiibka labiskooda yani ziyigooda hay-adooda hay-adooda qaabka ay u yaalaan iyo washataara asxaab alfasaad ziyigooda way iyo hay-adooda way waqiila waxaa la yidhi liannahu ziyu lyahuud sida midkan oo kale aan ka dhibnaa ziyu lyahuud waa hay-ada yahuud ay wax u xirtaan waqad jaa hada fii riwaayatin liabi daawuud wallahu aclam riwaaya abi daawuud oo sababta caddaynaysana وهو الله أركوير شيخة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد الكوفي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله العمري بهذا الإسناد وجعل أبو بكر بن أبي شيبة التفسير وحي إلي في حديث أبي أسامة حديث كتفسير كأبي أسامة كسوغان وحي إلي من قول عبيد الله إنه تفسيرك كمديها هذا الكي عبيد الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغدفان البصري الإمام الثقة ليس له في صحيح إلا هذا الحديث هل كان حديث كتاب كدنبه كليه قال حدثنا عمر بن نافع قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن بسطام البصري قال حدثنا يزيد يعني ابن الزريع البصري قال حدثنا روح روح بن عباده معها ردو كقاضايو عمر بن النافع وروح بن القاسم روح بن القاسم عن عمر بن النافع بإسناد عبيد الله مثله مثل حديث عبيد الله والحق لكن لبدا شيخ وحي هليشيين وعثمان الروحي لبدا شيخ التفسير التفسير في الحديث يقدرين حديث كي هليشيين الرسالة رواية من قول عبيد الله كما دقل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع النيسابوري وحجاج بن شاعر حجاج بن يوسف الثقفي وعبد بن حميد الكسي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر معمر بن الراشد عن أيوب السختياني حا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر الدارمي السرخسي قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد البصري عن عبد الرحمن السراج البصري كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث لما أنت الشيء باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعداء الطريق حقه هذا مثل باب النهي اسكن انتو بابها عن الجلوس فردق اللي اسكرهبي في الطرقات والدوين كلا فريسته وإعداء الطريق وباب إعداء الطريق وضد السين تيدين وأباب حقه حق الطريق لسيه حديث كسر أرتو شيخ نوشيك دونا رحمه الله تعالى inuu nahiyey rasuulku sal allahu alay wasalam caado in laga dhigto qofku inuu dariiqi iska fadhiisto inuu caado uu ka dhigto maxaa dariiqa waxaa weeye wuxuu sabab u yahay fasaad fara badan iyo hadallo badan oo maalayacni ah iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu kaa xayirayo kugu mashquulinayo waxyaalo maalayacni ah waxaa kaloo baabka sheekhu uu ku soo aroorin doonaa axaadiis tusinaysa dariiqa xaqiisa in la siiyo inuu amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaanii suwayd bnu saciid alxadahaani qaala xadaanii xafs bnu maysarata sancaani can zayd bni aslam almadani can caطaaء bni yasaar almadani can abi saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alيh wasalam qaal iyaakum waljuluusa biduruqaat إياكم أحذر إياكم وإذن دقا والجلوس واجتنبوا الجلوس فرد كفوق هذا بالطرقات والدوين كالله فريسته قالوا صحابتي وحيلا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا ديختونا شنو مسؤولنا من مجالسنا كما مارمي كرنو كما ديختونا كرنو نتحدث فيها مجالسنا ونكشها كيسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم هداد ديدان إلى المجلس فريسة شما هني فأعدوا الطريق حقه الطريق حقي سوايه السية قالوا وحيراه صحابتي وما حقه حق الطريق طريق حقي سمحويه قال وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم غض البصر أرق الله بديسيو وكف الأذى دبك الريبيديس دتك ودada soo maray ka badbaadaan carabkaaga iyo adinkaaga iyo uurkaaga ay ka badbaadaan warad الsalaami salaamta radinteedii haddii lagu salaamo salaamta aad radiso wاlأmru bاlmacruufi والnahyu can اlmunkar waddadii adigoo jooga alأmru bاlmacruuf والnahyu can اlmunkarna aad samayso waxyaala munkaraada haddaad meesha ku aragtid aadan ka aamusin oo munkaraadkii aad nahyiso قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني دراوردي ويه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد هشام بن سعد المدني كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله حديثك حفصة وكل حفصي حديثك سي والله بينقلها المركز الله أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء يا سوق شيء ساقا دمر أما ذكرى لولا شيخ وحي شيخ مثل الحديث كحفص وكله باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والمتفلجات والمغيرات خلق الله هذا مثل باب تحريم فعل الواصلة إسلانتي تنتحريرين أي شيء فعل كذي الحرام يلد يدو بابيه iyo walmustawsilati midda xidhiirinta dalbanaysay oo dhahaysay tinta waa igu yartahaye ha la ii siyaadiyo ha la ii xidhiiriyo iyo walwaashimati tii iyadu duraysay oo dadka durayso haweenkii u duraysay si markaas zina iyo tajmiil ay uga raadiyaan iyo walmustawshimati tii duridda dalbanaysay hallay duro dhahaysay iyo walnaamisati tii xiiraysay iyo walmutanamisa iyo midii iyaduna xiiridda dalbanaysay oo dhahaysay hallay xiiro iyo walmutafallijaati kuwii soofaynayey oo ilkahooda soofaynaya iyagoo tajmiil raadinaya soofo marinaya si ilkuhu ay ugu yaryaraadaan iyo walmugayiraati haweenka bedela khalq allah abuuristii ilaahay u abuuray haweenka bedelaya wala'aamurannahum falayugayirunna khalq allah shaydaanka qasamkii ka mid taha waxyaalaha uu ku dhaartayo wala'aamurannahum bini aadamka waa amri falayugayirunna khalq allah waxay bedelayaan abuurista ilaahay marka shaydaanka waxay ka mid tahay waxyaalaha umniyaadkiisa ah umniyaadkiisiina waaba xaqiijiyeyba waa ku xaqiijiyey walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin waa la raac dannigiisa waa xaqiijiyey ibliis dad badanaa sidaa ku raacay marka axaadiista markaan gaarnaan alfaadan fasiri doonaa waxaa loola jeeda waasilo iyo musawsilo iyo waashimo iyo musawshima qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala waxadahanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa abu mucaawiya can hishaam bni curwata can faadimata binti lmundir wa zawjatu hishaam aladii kaana yarwii canha in badan waan soo marnay asagoo zawjkeeda wax ka warinayey zawjkeeda hishaam wax ka warinayay ilma adeerna waa ahaayeen waan soo qaadanay labadooda عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأتنا إلى النبي أتمت صلى الله وسلم وبارك عليه فقالت وحيت الإسلام يا رسول الله رسولك إلهي إن لي أنك ابنة قبرا لي قبرا سو عريسا أروس يري قبر يرى حقا أروس كشي أروس كجست قبرا سان لي رسولك إلهي أصابتها قبري وحا أصيبتي حسبة عنبار cambaaraa ku dhacday rasuulka ilaahay gabadhii fatamaraqa shacruhaa tinteediiyaa daadatay tamaraqo idin dhegeyso maaha biraa fatamaraqa mise fatamazaqa raa idin dhege fatamaraqa waxaa daatay shacruhaa gabadhii tinteedii maadaama cambaartu tinta way daadine tintii cambaartii daadis afaasiluhu shacarka ma xidhiiriyaa rasuulka ilaahay gabadhii aroosaa loo diyaariyey tintiina waa ka daadatay marka tin kaleo maaragtahay haddaan u keeno oo maaragtahay taswiirkaa la samaynaayo gabar tin le aan ka dhigo ka war rasuulka ilaahayo fa qaala wuxuu rasuulka ale sala allahu alayh wasalam lacana allahu alwaasilata waalmustawsila tii tinta xidhiirinaysay oo gabadhaas wax u samaynaysay ilaahay waa lacnaday mustawsiladii iyaduna xidhiirinta dalbanaysay oo dhahaysay ha la ii xidhiiriyo tinta labadaba lacnad ilaahayaa ku dhacday rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sheekh raximah اllahu tacaala wahadihi اlaxaadiiثu صariixaة fi taxriimi اlwasl walacni اlwaasilaةi wاlmustawsilaةi muطlaqan wahada huwa ظaahiru اlmukhtaaru waqad fadalahu asxaabuna fasalahu somaa meesha saasay ku fiican taha fadalahu yuu ii qoraanaya fadalahu daad fasalahu waqad fasalahu saasaan mar walba ka sharxaynaa waqad fasalahu xukunka waxaa kala saarsaaray asxaabuna faqaalu waxay yidhaaheen in wasalat shacrahaa gabadhu tinteeda hadday xidhiiriso bishacri aadamiyin fa huwa xaraamun bilaa khilaaf khilaafo markaa kuma jiro tin bini aadam hadday ku xiriirayso sawaaء kaana shacra rajuli aw imra'a وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وصائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعر ابن آدم كتنتي سواب للدوغاء وظفره وصائر أجزائه وإن وصلته بشعر هدي لكن تنكو حريريسو آدمي آدمي هذا مصامر رين وصائر هذا نوي خلاده بشعر غير آدمين أنكو صحينا ماشاس آدمي هذا مصامر رين صار شعر مجرى غير آدمين تاسو وإن وصلت هدي كو حريريسو بشعر غير آدمين فإن كان هدوي هي شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ولأنه حوي حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال سمدوا وأما الشعر الظاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان زوج هدو جرى فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني لا يحرمه وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا مثل الحديث السابق أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ويه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا مثل الحديث السابق ابن نمير قال حدثنا أبي وعبدة بن سليمان قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيحة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد البغدادي قال أخبرنا أسود بن عامر الشامي قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية نوشيغا غير لكن أن وكيعا إيه وشعبة في حديثهما وحاكسوغا فتمرد شعرها أياداتي رواية هرسكم عنيهن قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور منصور بن عبد الرحمن المكي منصور بن معتمر كماها عن أمي هويديس كقاضي وهويدا سومري جرني صفية بنت شيبة وأن له جرني وفي البخاري التصريح بسماعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك الدار قدني دار قدننا وإنكر لكن بخاري وحكوسوا تصريح بسماعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة هويني أي أتت النبي النبي أتمن صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت الإسلامتي إني زوجت ابنتي gabadhaydii aan guuriyey fatamazaqa shacru ra'siha madaxeeda tinteedii ayaa daatay wa zawjuhaa ninkeeduna yastaxisuhaa yastaxsinuhaa fi lmatbuucati yastaxsinuhaa ku sugan uu leeyahy wa zawjuhaa ninkeeduna yastaxsinuhaa gabadhii ninkuna waa wanaagsanaha wuxuu leeyahy gabadha hala ii keen arooska hala ii keen uu leeyahy tinna ma lahan gabadhii waxaan u geynaba ma hayno afaasilu ma xidhiidhinaa yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow fanahaahaa haweenaydaas rasuulku waa ka reebay sala allahu alayh wasalam ma xidhiidhin kartid قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود الضيالسي قال حدثنا شعبة حا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي عن شعبة عن عمرو بن مرة الكوفي الأعمى المرجي شيخنا له جرنوي مرجاده كما إن دولنا واها قال سمعت الحسن بن مسلم المكي يحدث عن صفية بنت شيبة waa riwaayadii hore xagga lagu ibhaamiyey riwaayadana caddaynaysa ibhaamka ka saartay mansuur can ummihidii ummihidii la tasriixiyo hadda la caddeeyey yuxadiثu can safiyata binti shaybata can caaishata radi allahu tacaala canha ana jaariyata min alansaar gabar ansaarta ka mid ah tasawajad guursatay wa annahaa gabadhii maridatu way xanuunsatay fatamarada shacruhaa ayaa ka daatay faaraaduu waxay dooneen an yasiluuhu tinta inay xidhiiriyaan فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حكم كاسي رسولك ويديين صلى الله عليه وسلم فلعن الواصلة والمستوصلة ولعن ذي الله رسولك صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا زيد بن حماب الكوفي عن إبراهيم بن النافع المكي قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق ابن يناق يناق أما لا ينصرف النغنى مركز مسلم ابن يناق للعالمية والعجمة العلمية عجمني عن سفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها أي أقورس كبر يدو أي دشي أي نين أقورسي فاشتكت gabadhii waa sheegatay waa xanuunsataa loola jeeda fatasaaqada shacruhaa riwaayadana lagu fasiray riwaayaadkii o dhan fatamaraqa iyo fatamazaqa iyo waxa dhantana loola jeeda bimacna tasaaqud intii adaadatay fatasaaqada shacruhaa faatat nabiya nabiga u timid sala allahu calayhi wasalam waa haweentii gabadha dhashay ayaa nabiga u imaanaysa sala allahu calayhi wasalam faqaalat markaasi haweentii gabadha dhashay waxay tidhi ina zawjaha yuriiduha gabadhan yar ninkeedu waa dooni afa asilu shacraha tinteeda ma xidhiirin karaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lucina alwaasilaatu waa la lacnaday rasuulku sala allahu alayh wasalam kuwa tinta xidhiiriya qaala alimaamu muslim raximah allah taala xadathana isna xadiiska saxabi maxamed ibnu xaatim almacruuf bisamin qala xadathana cabdiraxmaan ibnu mahdi can ibraahim ibni naafic bihada alisnaad waqaala cabdiraxmaan lucina almuusilaatu قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قحاء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وخيثم بن محمد بن مثنى ولفظ زهير قال حدثنا يحيى وهو القداني عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة intaba waa lacnaday rasuulku sala allahu aleyh wasalam waashimada marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye islaantii jirkeeda meel ka mid a ayay waxay ku mudi cirbad iyo wax lamida markaasay waxay ku duri wax madow ay meeshaas ay dhiijisay ayay wax madow marineen wixii madoobay marka way ku raysanayaan jirkeedii jirkeedii waa ku raysanayaan baray noqonay marka bar ka duwan jirkeeda inta kale ay noqonay waxay ka raadinayaan tajmiil iyo taxsiin inay isku qurxiyaan ay ka raadinayaan laakiin shaydaanka u qurxiyay tajmiil u noqon maayo lacnaday u noqon un lacnadu usoo jeeday tajmiil u noqon maayo taasaa loola jeedaa waashimada midda duraysa iyo midda mustawshimada ahoo duridda dalbanaysa oo hala ii qurxiyo dhahaysa jirka jirka hala ii qurxiyo dhahaysa qaala alimaam muslim raxima allahu tacaala waxadahaniihi moxamed ibni cabdi haddee bar kaliya la bedelo nabigu lacnaday maxaad umaleen jirkii dhammaa naag bedeshay hal baraa uu lacnaday nabigu sala allahu alayh wasalam bar yar weeye oo jirka inta kale ka duwan midab ahaan uga duwan uu lacnaday rasuulku sala allahu alayh wasalam tii iyada dhan isbedeshana maxaad u malayna taas lacnaad fara badana ku socda lacnaad fara badan oo karaad iyo maraad fara badan ayaa lacnada ku socotaa middaa jirkeeda dhan bedeshay haweenkiina hadda waa bateenba inta badan qurux dukaanhi taala yidhaaheen hadda saamahmaahadaas iba samaysteenba qurux waxay yidhaaheen dukaanay taalla yacni waxaa weeye caddaankii dukaanuu yaallaaba caddaankii waxay leeyihiin dukaanuu yaallaa tii aan caddaan u dhalan xataa waxay leeyihin caddaanka soo iibso oo dukaanka soo iibso lacnaday soo iibsanayaan lacnad ilaahay way waxay soo iibsanayaan iyo cudur iyo kiimikay soo iibsanayaan maxaa yeelay haweentaas waxaa la xaqiijiyey in badan oo ka mid a amraaday ka qaadeen daawada kiimikada ismarinayaan xanuunay ka qaadeen cuncunay ka qaadeen qaar suuraddoodii oo dhanaa bedelantayba oo waxay raadinayeen naqiidkiisa iyo cagsigiisa ilaahay kula mucaamalooday subxaana wa tacaala quruxay raadinayeen tashwiihulkhilqaa ku dhacday abuuristoodii o dhanaa fool xumaatay lacnadda ilaahayna waa ku socotaa subxaana wa tacaala qaala alimaamu muslim raximah اllahu tacaala waxadaaniihi moxamed bni cabdilaahi bni baziicin albasriy qaala xadaanaa bishr bn mufadl اlbasri qaala xadaanaa sakhr bnu juwayriyata albasri can naafic can cabdillahi can nabiy sala اllahu alيh wasalam bimilihi xadiiskuu cubaydullaahi oo kale uu noo sheegay waxaa noo sheegay sakhri قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة لفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور منصور كان منصور ابن معتمر كان عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد عن علقمة علقمة بن قيس عن عبد الله قال علقمة وكوفي عبد الله بن حنون عبد الله بن مسعود مركز إسنادك كوفيين تهدو كجرو قال وحور عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات كوحيرة والمتنمسات kuwa xiiridda iyaguna dalbanayo dhahaya hallay xiro rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi labadaba wuu lacnaday lacnadii ku riday wa ama annaamisatu bisaadi اlmuhmala fahiya alatii tuziilu shacra min alwajhi wاlmutanamisa alatii tadlubu ficla dalika bihaa in lagu samayo wahada alficlu xaraamu ilaa idaa nabatat lilmar'ati lixyatun ow shawaarib falaa taxrumu isaalatuhaa bal yustaxabu cindanaa hadday garu ka soo dhalataa dee waa gooni gar hadduu ka soo dhacdo mashaarib uu ka soo dhasho waaba sunna markaas inay iska suuriso maxaa yeeley kaas waxay keeni tashwiihii suuraddii oo dhanoo fool xumaanayso haweenimadii iyo iyo islaantan lagu shakinayaba inay nin tahay iyo inay naag tahay lagu shakinaayo marka kaasoo kale tashwiiha waa iska baabi'in kartaa laakiin ujeeddada hadda middan nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam waxay isku yeelay tintii ay qurxina tintii oo meeshan uga soo dhowaatay ayay xiiriyo dhinacaas u sakinayao weji qurxoon iyo salxa qurxoon iyo waxbay bambanaysansamaysanay kuwaas weeye kuwa uu lacnaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam waalmutafallijaati iyo kuwa soofeeya ilkahoodii soofaynayo ilkihii way soofaynayaanoo inay simaanay rabaanoo isku simaanay qurxiyaanoo ay isla ekaadaanay yaryareeyaan marka way soofeynayaan lilxusni liajli lxusni qurux raadin lidalabi lxusni qurux raadinteeda darteed ayay u soofeynayaan kuwaasoo almugayiraati khalq allaahi abuurista ilaahay bedelaya qaala calqama wuxuu yidhi fabalaga daalika lacnadaasi waxay gaartay waa lacnadii cabdullahi bn mascuud kuwaas uu lacnaday imra'atan haweenay gaartay haweentaasoo min bani asad ka mid ah haweentaasoo yuqaalu laha ummu yacquub ummu yacquub la yidhaaho wa kaanad haweentuna waxay ahayd taqra'u lqur'aana qur'aanka mid akhrisa taqra'u bimacnaa taxfad saasay u isticmaalaan markan oo kale qur'aankay xifdisanayd فأتته وأتمد عبد الله بن مسعود إسلامتي أتمد فقالت وحيتر إسلامتي ما حديث حديث محوية حديث كاسو بلغني عنك حقا كاسو قاري أنك أذيك اللعنت إن اللعنتي الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله بالدلال فقال عبد الله بن مسعود وحيره ما لي محايس ونادي لا ألعن حال أنا اللعنتين من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دولكي رسولك ألا أول لعنتي أنه اللعنته ويري wahuwa lacnigaasina fii kitaabillahi uu ku sugan yahay weliba haweenkaas kitaabka ilaahay haddana lagu lacnaday faqaalat ilmar'atu islaantii waxay tidhi laqad qara'tu anigu waan akhriyey maa bayna lawxayi lmusxaf musxafka labadiisa dhinac inta udhexaysa intii qur-aan oo dhan waan dhammeeyey waa akhriyey famaa wajadtu lacnigaas kama aanan helin haweenkan lacnigan mutafalijaad iyo mutanamisaad iyo naamisaad iyo waashimaad iyo mustawshimaad iyo alfaaddaas qur-aanka maba ku jiraanba waan ka waayey alfaaddaas qur-aanka فقال مركاس وحو يري عبد الله بن مسعود لئن كنت هدات هاي قرأتيه قرآن كإن هذا أخرسي لقد وجدتيه وهذا شيء لعن المذكورات هدات برون شيء قرآن كأخرسي قرآن كأكجران كباروي كفير قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كنا قرآن كيف كجران وحي رسولك إذن ليمد قاتا صلى الله عليه وسلم وحي رسولك إذن كريبانا كهرا sababta qur-aanka kuma jiraan hadda ilaa rasuulka sala allahu calayh wasalam axaadiistiisa oo dhan waxay la mid yihiin wax qur-aanka ku dhex jiro kale maxaa yeeley sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa weeye waa alwaxyu thaani waxyiga labaad wey laba waxyigaa jira waxyiga qur-aanka iyo waxyiga sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam qaalat ilmar'atu islaantii markaas waxay tidhi fa innii anigu araa shay-an shay ayaan arkay shaygaasoo min hada almadkuur waxaan la soo sheegay ka mid a calaa imra'atika islaamtaada aad qabtaanba ku arkaa alaana haddeeraanba ku arkaa islaamo kale aad wacwacdinay tiri islaamtaadaaba waxaa samaysaba iska wacdinayso islaamaha qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuud idhabii oroodoo tagoo fanduri islaamtayda soo fiiri inay waxaas bal samaynayso qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuud aa watay isnaadka qaala cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi fadakhala fadakhalat way gashay islaantii calaa imra'ati cabdilmaya waxaa watay dhe calqama dheh calqamihii qaala calqama wuxuu yidhi fadakhalat islaantii way u gashay calaa imra'ati cabdillahi bni mascuud cabdillahi bni mascuud haweentiisii u gashay falam tara shayan waxba ma aysan arkin fajaa'at waa u timid islaantii ilayhi cabdillahi bni mascuud ay ku soo laabato faqaalat waxay tidhi maa ra'aytu shayan waxba kuma aanan soo arkin islaantaada waxba ka soo waay waxaan ma samaysaba faqaala markaasu wuxuu yidhi cabdillahi bni mascuud amaa low kaana daalika arrinkaas hadduu dhici lahaa kaanada taaman icraabin waxaas hadday dhici lahaayeenoo islaanteedu ay samayn lahayd lam nujaamichahaa maba aanaan jamaacneenba kinaayatun can tadliiqihaa wa firaaqihaa wuxuu uga kinaayona waaba furi lahayd haddiiba lacnadaas rasuulkaba sala allahu calayhi wasalama asbaabtii lacnadda wax u soo jiidayaba ay samayso aan ku arki lahayd waa furi lahaa yidhi walidaalika xadiiskan culimmadu waxay u deliishadaan islaanta marba haddii waxyaalo asbaabu lacna macaasi keenaysa haddayba samaynaysaba sida sawaabka ah oo sunnadaa in layska furo wey macaasi lacnad keenaysaba haddii islaantu ay samaynayso in layska sii daayo wey qaala jamaahiiru lculamaa macnaahu lam nusaaxibhaa walam najtamic naxnu wahiya bal kunnaa nudalliquhaa wa nufaariquhaa qaala alqaadi wayaxtamilu ana macnaahu lam ada'ha wa hada daciif wasaxiixu maa sabaqa fayuxtaju bihi fii ana man cindahu imra'a murtakiba macsiya kalwasli ow tarki salaad ow gayrihimaa yenbagii lahu an yudalliqahaa wallahu aclam taariksalaad ba hadday tahay kaba sii daran idan taariksalaad hadday tahay ama macaasi ay samaynayso sida sunnada ah inuu qofku iska furo قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي كحكسدي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل الكوفي كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بهذا الإسناد بمعنى حديث جرير إنه شيء ساقا إلى الله سومرني ساقا بمعنى حديث جرير غير لكن أن في حديث سفيان وحكسغا الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضلنا الواشمات والموشومات موشومات اسمعنا كل الدرعيو قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا في الحديث السابق أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث شيء وحشيء وشعبة زاس ما فيرن إسناد كسكه بالنس إسناد قال محمد المشارع عبد الرحمن محمد بن رافع يحيى بن آدم وشعبة ساس النقل مركز شعبه ذكر شعبة وحو شاق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا حاله حديث كمثل لقدر تري عن سائر القصة قصة باقي دي oo min dikri ummi yacquuba ah haweentii qisadeedii laguma sheegin haweentii dhehaysa qur-aankan xifdisanahay mana ka helin lacnadan aad sheegayso cabdullahi mascuudow qisadaas mujarad isagoo ka ah uu sheegay قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير يعني ابن حازم البصري قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه من الشيخ mutaabacada meeshaa shaykhu lharari raximah اllahu tacaala wuxuu ka dhigay acmasho markaas mutaabacaynaya xadiidkii mansuur mansuur mutaabacaynaya shaykhu lharari raximah اllahu tacaala saasuu ka dhigay walidaalika sheekhu wuxuu yidhi xadiidihimtaas waa khalad oo waxaa lagu sixi binaxwi xadiidihi saasaa lagu sixi maxaa yeele mutaabacadu waxay ka dhexaysaa laba sheekh bis-un hal sheekhaa la mutaabacayn halka sheekh haddii la mutaabacaynayo marka waa in lagu saxuu yidhi sheekhu binaxwi xadiiihi saasaa lagu saxuuday waxyaalaha binaxwi xadiiihina waa taxriif nusakhda taxriif iyo khalad ay galeen laakiin nusakhda saxiix muslimka oo dhan waa isku waafaqeen binaxwi xadiiihim sidaas awgeed waxaan ku xalinaynaa inaan mutaabacada ka dhigno shuyuukhdii shuyuukhdii inaan ka dhigno oo nuskhaduna sideena ay saxiixba ku tahay oo markaa waxaan leenahay wuxuu noo sheegay shaybaan dakara lanaa shaybaan wuxuu noo sheegay binaxwi xadiiihim أبو بكر إيه محمد إيه ابن بشار سنات كهرة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن مثنى وابن بشار فالماذا سنعلين النسخة دي نسخة دي السواق هاي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني محمد بن رافع بن سابر قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرري يعني هو عنانتي وهو النهي زجر بمعنى النهار زجر رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة إسلامت برأسها شيئا إن إلى حريرس وأنه رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج سنة معاوية أحجي أي مغلي والحال مغلي هو معاوية على المنبر منبر رسول صلى الله عليه وسلم دشي سوغن وتناول معاوية وحسو قاتي قصة قيب قيب تاسو من شعر تنا وقبلها يسكو حريري جيرين قصة تاسو كانت في يد حرسي نن عيدا اه قعنتي سكسوغن عيدا كيا كسو قاداي قبله يسكو حريري تنتا كسو أروريناي وعيدا كي سيدنا معاوية marka nin ciidan oo gacantii tintii la isku xiriirinayo ku haya uu ka soo qaaday Muawiya tintii yaquul markaas wuxuu dhahay Muawiya yaa ahlal Madiina ayna culamaa'uk culimadani xagee aadeen maxay munkarkan u nahyin waayeen samictu rasuulallahi maanu maqlay sala allahu calayh wasalam yanhaa xaaluu reebayo can midli haadihi tintan oo kale xiriirinteeda uu nahyinayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wayaquulu uu leeyahay rasuulka ale sala allahu calayh wasalam inamaa halakat banuu israa'iila xiina ittakhada haadihi nisaa'uhum reer banu israa'iil waa halaagsameen xiina wakhtigii halaagsameen ittakhada haadihi middan xiriirintaas tintan la xiriirinayo nisaa'uhum haweenkeedu ay samaysteen marka reer banu israa'iil oo dhan waxaa lagu halaagay munkaraadkaas haweenku ay faafinayeen oo tintooda ay xiriirinayeen ayaa halaagooda qayb ka mida noqday هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم سؤاشا وإهمال انت علماء إهماليا إنكار هذا المنكر منكر كان ينكران iyo waqaflati inay halmaameen can tagyiiri munkarka inay bedelaan wa fii xadiidi mucaawiya waxaa ku sugnaaday hada ictinaau اlkhulafaa wasaa'iru wulaati اlumuur biinkaari اlmunkar waishaacati isaalatihi watawbiiqu man ahmala inkaarahu miman tawajaha dalika calayhi قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام سنعان قال أخبرنا معمر بن راشد كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك أي نوشا غير لكن أن في حديث معمر وحاكسقنا هذا إنما عذب بنو إسرائيل والعذاب منكر كانوا كلا له عذاب هو أنك تنتحر لناد waxa cadaabka ummadda ugu dhacay waxaas wey munkaraadka la faafinayo haweenkan maaragta iscadaynaya iyo haweenkan ilkahooda maaragta yani dhahaya waxbaan toosinayn sinsimaynaa iyo dhahaya waxaas wey waa qayb halaaga ka mid a maxaa yeele macaasidaasi qofkii xumaa oo sameeyey ku gaaban mayse waxay camimi xataa qofkii saalix ahaa oo masaajidkiisa isaga cibaadaysanayay lugay ku yeelaan mar walbaba قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لكن كما جيران مر والبابا ilkuhu haddii dabeecadooda ay ka baxsan yihiin oo nooc marada ay noqdaan maalan ilkihii waa ilka isdul saaran oo kale kuwaas waa min baabi dawaa laa min baabi tajmiid waa daaweyn cudurw ilkihii hadday isdul saaran yihiin oo kale in qofku dhakhtar uu tago oo markaas la toosiyo way bannaan tahay laakiin waxaa la diidayo maxay tahay ilka ilaahay toosiyo abuuray oo la xoqayo la yaryaraynaayo qurux laga raadinayo taas way waxaa la diidaya قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا معاوية وأنه خطبة أخري وأخرجه وحو صار معاوية كبة قيد قيب تاسو من شعر تنة فقال مركز معاوية ما كنت أرى anugu uma malay maa kunta anugu ma ahayn ura bidami lhamsati miya ura inaan u malaynayo anugu ma ahayn anna axadan qof yafcaluhu arrinkan oo kale inuu samaynaayo ila alyahuud maahane tinta la xidhiiriyo dhaqankii yahuudda un baan islahay waa laga heli dhaqankan oo kale laakiin waddan muslimaha waxaan oo kale aad ku arki isma aanan lahayn ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama balagahu wasligan waa soo gaaray tintan la xidhiirinayo fasamaahu azuura beenuuna ku magacaabin nabigu sala allahu calayh wasalam alzuru waxa weye haweentii hadduu been waa beentu kaliya qowlka ma ahane ficilkana way gashaa islaantii maxaa loo malaynaya qofkii arkaa inay tin weyn leedahay xaqiiqadana wax tima ma haysato wax timana ma hayso قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان المسبع من باب النسبة إلى جدي محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة بن الدعامة عن سعيد بن المصيب أن معاوية قال ذات يوم وحويري إنكم أدينك قد حدثتم زي الصو هيئة حنة سود الرسين هيئة حن هيئة سود الرسين وإن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور بنتنا وارهب رسولك صلى الله عليه وسلم قال سعيد وحويري وجاء رجل هنا بعصا ألا يمت ushaasoo calaa ra'sihaa khirqatun calal usha madaxeeda calal ay ahaatay uu keenu la yimi qaala mucaawiya wuxuu yidhi alaa hooy wahaada zuuru waxaan sheegaya kanoo kale ushaa madaxeeda calal ah calalku maxay tahay waa calal iyo tin iyo wax isku dhex jiray tinta ku buuri jireen ay ku xidhiiri jireen qarna calalo iyo timo iyo waxbaa isku dhex jira tintay ku cayilinayaan ku buurinayaan waxweyn ka dhigayaan qaala mucaawiyatu alaa wahaada zuuru qaala qataadatu yacni mucaawiya wuxuu ula jeedaa maa uu ula jeedaa shay shaygaasoo yukairu bihi nisaa'u shaygaas dumarku ay ku badsadaan ashcaarahuna tintooda ay ku badsanaayaan oo min alkhiraqi calalyaal ah calal iyo waxba intay soo aroorsan tintii ku badsanaayo baabu nisaa'i alkaasiyaati alcaariyaati almaa'ilaati almumiilaat haadaa midkani baabu nisaa'i dumarka ayuu u baab yahay dumarkaasoo alkaasiyaati ee labisan dumarkaasoo alcaariyaati ee qaawan dumarkaasoo almaa'ilaati ee xaqii iyagu ka leexday dumarkaasoo almumaylaati dadka kalena xaqa ka leexiya iyagina xaqii waa ka leexdeen ummadda kalena xaqii ka leexinayaan waa labisan yihiin waana qaawan yihiin axaadiistii rasuulku sala allahu caleyh wasalam dumarkaas cadaabkooda uu uga hadlay ayaa sheekhu noo sheegi doonaa raximah اllahu tacaala qaala alimaam muslim raximah اllahu tacaala xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa jariir can suhayl can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sinfaani laba qolo labadaas qolo min ahli naari ka mida lam arahumaa anigu ma arki yacni fii cahdi uula jeedaa xilligaygan ma hayuu yiri rasuulku sala allahu alayh wasalam laakiin aakhiru zamaankay iman doonaan mucjizaadka rasuulkay ka mid tahay sala allahu alayh wasalam mucjizaadka yani nabigeena sala allahu alayh wasalam ay ka mid tahayo aakhiru zamaankiina waaba la helay labadaas qolo qowmun weeye qolo qoomkaasoo macahum micigooda siyaadun suuman ay ahaadeen suumanay wataan oo jeedal oo kale ah ka dhiganayaan subankaasoo ka adnaabi albaqari looda sayntooda oo kale ah saynlo oo kale sumanhay wataan yadribuuna biha annaas sumankaasay dadka ku garaacayaan marka dadka ku garaaca dulmi isaga garaacayaan oo karbaashayaan wa nisaa'un haween wey haweenkaasoo kaasiyaatun labisan haweenkaasoo caariyaatun qaawan waana labisan yihin waana qaawan yani ulajeedada waxaa weeye labiska meeshii shareecada ugu tala gashay ma gaarsiinayaan lugihiyo bannaan ay iska soconayaanoo wax iskaalshaa aysan qadan ama haddii kale gacmahoodiiyaba iska banbannaan ayay iska soconayaan meelihii cawraadkii qaybo ka mid ah ayay qaawinayaan qayb jirkoodii ka midana labisay soo qaateen marka kuwaasoo rasuulku sala allahu wasalam baaraka caleyh uu ku tilmaamay akhiru zamaanka inay soo bixi doonaan kuwaasoo mumiilaatun dadkii xaqa ka leexinaya maa'ilaatun iyaguna xaqii ka leexday oo iyaguna xaqii hadda waaba ka leexdeen dadkii kalena xaqay ka leexinayaan oo bimacnaa yucallimna hayrahunna ficlahunna ficilka ay hayaanay hayrkood barayaan almadmuum haweenkii kale barayaan waqiila maa'ilaat yamshina mutabakhtiratin mumiilaat liaktaafihinna maa'ilaad waxaa loola jeedaa yacni toos uma socdaane way leexleexanayaan oo si shaafeertama ayay u soconayaan mumiilaad iyagoo leexleexinaya liaktaafihinna garbahooda garbahay nuuxnuuxinayaan si dadka maaragtaahay ay u fasaadiyaan ay garabka nuuxnuuxinayaan waqiila maa'ilaad yamshirna way shanle yamshina way socdaan yamshirna dhe way shanlaystaan almishdata almaa'ila shanlaysi oo dhinac leexda ayay tintooda shanlaynayaan wa hiya mishdatu lbaqaaya kuwa zinaysta qaabkay u shanlaystaan mumiilaadu yamshidna hayrahuna hayrkoodna waa u shanleeyaan tilka almishdata qaabkaa shanlaynta ru'uusuhunna madaxyaalkoodu ka asnimati lbukti geela dhaadheer kurusyaalkeedoo kale w geel bukti la yidhaha kuruskiisu dhinac u leexo oo dhinac uu u jiifo saasoo kaley tinta ka dhigaan markay labisanayaanoo tintii intay guud u sameeyaanay dheerinayaan sidii kurus oo kale way taagayaan asnimadaasoo almaa'ilati dhinac u leexatay kurusyaalkaasoo almaa'ilati dhinac u leexato dhinac u qalloocday laa yadkhulna dumarka noocaasoo aljannata janno ma galaan walaa yejidna riixahaa jannada carafteedana ma helaan wa ina riixahaa jannada carafteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wakada intaas iyo intaasoo sano meel loo socdo ayaana jannada carafteeda laga helaa rasuulku sala allahu alayh wasalam baabu nahyi can اtaswiiri fi libaasi wagayrihi watashabuci bima lam yucda haadaa midkani baabunahyi nahyintuu u baab yahay can taswiiri taswiirkii beentii layska nahiyey fi libaasi labiska dhexdiisa laga been sheego wagayrihi labiska kayrkiisana laga been sheego watashabuci isdherjintii layska nahiyuu u baab yahay bimaa shay layska dherjisiiyo shaygaasoo lam yucda qofka aan la siinin waxaa imaamku halkan uga hadli doonaa taswiirka libaaska yacni taswiirka libaaska ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay qofkii maalan labis uusan wadan inuu yidhaha labiskaasaan haystaa labis uusan wadan inuu yidhaha labiskaasaan haystaa haweenkaa u badan sida xadiiska hadda soo socda uu noo tilmaami doono tashabuc bimaa lam yucdana waa sidaasoo kale waa haweenkii ninkayga waxaa isiiye waxaa isiiye islaanta kale uga sheekayna lala qabo nin waxaasaa la isiiyaa waxaas wax ka jirana ma lahan wax ka jira ma lahan laakiin xadiisku waa iska caamo waxaa kaloo soo gelaya tashabuc bimaa lam yucda qofkii maalan cilmi aan la siin oo kale sheeganayo waa min baabi tashabuc bimaa lam yucda salaax qof aan la siinin wanaag aan la siinin cibaado aan la siinin wilaayo aan la siinin qof sheeganayo oo dhahay weligaan ahayoo intaas intaasaan ka dhacaa intaas intaasaan sameeyaa mana la siino waa kaadib beenuu sheegi waxaasoo dhan waa iska caam baabuliddicaa'aad oo dhanaa soo gelaya jamiiculiddicaa'aad oo dhan wax qofku uu iska sheeganayo ama cilmi ha noqdo salaax ha noqdo wilaayo uusan gaarin ha noqdo cibaado uusan gaarin ha noqdo riyaa iyo tasamuc kaliya u sheeg sheeganayo قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها anna imra'atan haweeney ayaa qaalad haweentii waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow aquulu anugu waxaan idhahaa ina zawjii acdaanii maa lam yucdini waxaan idhaahaa markaan islaanta kaleo layla qabo la sheekaysanaayo ninkaygu wuxuu isiiyey wax uusan isin ayaan u sheegaa ninka waxaas isiin mana isiin ninkayo beenan sheegi faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbey zuurin qofkii iska dharjisiiye wax aan la siinin wuxuu la mid yahay beenta labadeeda maro qof labistay laba maro oo beenhuu labistay qofkaas قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء زوجي زوجتي سي اسكو جري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه جاءت امرأتنا إلى النبي أتمن صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تري إسلامتي إن اللي أنه حنسكلا يا رسولك إلهي ضرة هوين إلى لقبه هوين إلى لقبه أن لا يفعل علي الدشيدة جناح من ذنب مسارين الدشيدة أنا أتشبع أن إسكدر جيو من مال زوجي ننك إيقا مال كي سما شيئا يعني إسكدر جيو شيئا لم يعدني ننك أوسن السينين هذا إسلامتك لو ضرة سيئا أكعيو aan ku idhaaho markaas waxaas waxa intaasoo dahab iga gada intaasoo dhahar guriga intaasaa iiga buuxda intaasoo waxaas aan ku idhaaho ka waran rasuulka ilaahay فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعد كلابس ثوبي زور قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهم عن هشام بهذا الإسناد الساقى بهذا الإسناد الله شيخا سومر نيد الله سبحانه وتعالى